gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jamcaale iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir mudane cabdicasiis cismaan maxamed ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha wadda halbowle ah oo dhex marta suuqa degmada xamarweyne madasha dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliye ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed sheekh iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed sheekh ayaa u mahadceliyey maamulka gobolka banaadir isaga oo sheegay in gacan weyn ka sii doonaan dhismaha waddadan aad aad ugu mahadnaqno ciidamadii inooga shaqeeyeen maanta inay degmada inoo nadiifiyaan iyo maamulkii gobolka banaadir oo dhammaantiisa idilkiis kulli isugu imaadeen xoog u soo saareen in degmada xamarweyne ay aad iyo aad ay ahmiyad gaara ay siiyaan oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno oo aqbalaadeenna iyo humuumteenna maanta oo degmada naga soo go'day ay inoo fuliyeen oo halkaan isugu imaanay duurnimadan inaan dhagax dhigno waddadan aadkii aadka u weyn oo aadka u qiimaha badan khaayaha badan oo aan maanta ka shaqaynayno hadduu ilahay nafta noogu sumo interloogan dhagax dhigi doonno waxaan halkaan waan aad ugu bogaadinayaa inay waddadii oo laamiyadii qaarkiis la furay oona rajaynayno laamiyada kala dhimanna inay banayn doonaan shacabka degmada xamarweyne waxaan rabnaa inaan dardar gelinno markaan interlogan maanta aan dhigno next week festuga oo noo noqdo laamiga degmada xamarweyne oo isku xerayo degmada meesha ka soo bilaabata ilaa meesha ku dhammaato oo isku xerayo insha allahu tacaala waxaana maamulka gobolka banaadir dhammaantiisna ka codsanaynaa inagana inay garab weyn noogu siiyaan ee noo dardargeliyaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale ayaa sheegay in ay sii socon doonaan mashaariicda lagu horumarinayo bilicda caasimadda maanta waa maalin taariikhi ah waddadan dheer soomaalida badankeed ay wadyaqaaniin ku suntaneed in magaalo ganacsi ay tahay degmadan waddadii waddadii la dhihi jiray waddadii cadami maanta in la dhexdhigo oo interlog loo sameeyo maamulka gobolka banaadir shucubta gobolka banaadir waxay u tahay dhammaan farxad ayay u tahay marka labaad waxaan u mahadcelinaya shacabka ku ganacsanaya goobtan oo gartay in bilicdooda ay oggolaadaan meelahay ku ganacsanaya inay ka kacaan oo sharcidarrada muddada badan ay ku jireen ayna maanta u gudbaan inay qolalkooda ay ku ganacsadaan gudaha ay u galaan ay oggolaadaan carruurtooda meeshaan markii loo dhiso inay ku damaashaadi karaan nadaafaddii kusoo lagu soo celin karo ee noqon karto meel quruxsan oo maxaa la yidhaahdaa nadaafadda iyo amniga iyo bilicda carruurta ay ku damaashaadi karaan iyo dadka waaweyn markii masaajidada aadana haweenkiina u noqon karaan meel ay si qurux badan ay u maraan gobolka banaadirna inta badanaa wuxuu u taagan yahay waxay tahay dibudhiska caasimadda inay noqoto caasimadda xayaanka meesha maanta ay ka taagan tahay inay u gurto meel sare ah oo ku qotunto caalamka sidii caasimadahay bilicdooda ay yihiin inay u noqotona farxad ayay noo tahay maamulka gobolka banaadir haddaanu nahay bulshada ku nool degmada xamarweyne waxaan faraynaa haddii waddadan la dhiso in ay laashtaan wax walbo oo karaankooda ahana oo hadday noqon lahay nadaafaddana ay ilaaliyaan maxaa ay ka taxadiraan in waddadaa ay noqoto mid ka caagan wasaqda ka caagan wax walba oo qashin ah in lagu soo shubin ay noqoto waddan nadiif ah quruxda magaaladana ay soo celiso una baddasho degmadii taariikhiga ahayd oo magaca iyo fanka ku taariikhisaneed maanta in dib loo soo celiyo waxaa maanta sharaf inoo ah farxad inoo ah in aan taagannahay munaasabad dhagaxdhig ah degmada xamarweyne oo iyada maanta isu diyaarisay inay samayso waddo muhiim ah interlog oo gaarayso cabbirkeeda saddex kun lix boqol lixdan iyo afar mitir iskuweer ah oo runtii isu socodka ganacsiga bulshada dhaqaalaha amniga muhiim u ah waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada xamarweyne oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha degmada oo ayagu runtii gartay muhiimadda ay leedahay waddadan iyada ah in lagu sameeyo interlog si loo hormariyo caasimadda magaalada muqdisha gaar ahaan degmada xamarweyne oo iyada udhexaad u ah marka laga hadlayo magaalada muqdisho waa degmo qadiimi ah xadaari ah oo runtii wax badan kulansatay ayna ku taallo xaruntii fiisha guberna ee lagu arriminayey dowladda hoose ee xamar iyo xarumo kalente oo muhiim u ah maamulka gobolka banaadir waan u mahad celinayaa mar kalente maamulka degmada oo kaashanayo ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo taliska eh, eh, booliska eh, degmada xamarweyne iyo bulshada runtii qaybaheeda kala duwan isxilqaanka ay muujiyeen oo maanta ay ku garteen in ay waddadan iyadaa ay hagaajiyaan kana soo saaraan waddo runtii eh, u qalanto eh, degmada xamarweyne intaa kadib bulsho waxa ay ku hormarto waxa weeyaan waa iskaashi waa wax wadqabsi qof keli wax ma qaban karo cid keliyana wax ma samayn karto laakiin maanta iskaashiga runtii ka imaanayo bulshada gobolka banaadir iyo maamuladooda oo uu maxaa la dhahaa ii sheeg ay horkacayaan eh, maamulka gobolka banaadir waxay muujinaysaa in magaalada muqdisho ay ku tallaabsanayso horumar iyadoo aad arkaysaan in maanta eh, muddo sanad ah waddooyin laamiye ah qaarkoodna xarig laga jaray kuwana dhowaan xarig laga jari doono oo shaqooyin mugla ay socdaan iyadoo misena ay barbar socoto waddooyinka magaalada muqdisho in laga dhigayo interlog oo qaarkood maanta ay gebageba marayaanba waddadan oo muhiim u ah isku socodka suuqa xamar weyne ayaa dhismaheeda ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka iyo ganacsatada suuqa degmada xamar weyne